wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga maamulka somalilan ayaa magaalada burco ugu qabatay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda iyo dhaqaatiir tababar ku saabsan waxsoo saarka calafka xoolaha waxaa kasoo qeybgalay furitaanka tababarka mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga maamulka somalilan qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda iyo dhaqaatiir ka kala socday gobolada sool sanaag iyo togdheer doctor ibraahim cumar cismaan madaxa mashruuca barwaaqo ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga maamulka somalilan ayaa ka warbixiyey ujeedka tababarka aqoonsweydaarsi ku saabsan waxsoo saarka calafka xoolaha beeristiisa kaydintiisa iyo tayeyntiisaba markaa mashruuca barwaaqo guud ahaan haddaan idinka yaraa in yar idinka siiyo warbixina markii koowaad kolleyba maaha oon isla hoolkanuu ku qabanno tababar inkastuu ka duwanaa ka calafka xoolaha insha allah noqonna mayso markii u dambeysay ee waxaa jiri doona tababarro kale guud ahaan barwaaqo waxay ka kooban tahay mashruuc ahaan asagoo bedelay magacii hore ee biyooleh wuxuu ka kooban yahay ilaa afar qaybood amba component waxaa la yidhaahdo qayb ay biyuhu hogaaminayso oo dhaamamka ah iyo qodistooda xoolaha iyo beeraha oo ka shaqayn doona halka dhaamka laga qoday iyo inta ku wareegsan iyo communitiga oy tababarino ku dhex jiraan marka waa kaakaynu iminka inagu aynu focus garaynayna aynu ku dhex jirnaa waxase iyaduba jirta qayb deegaanka ah iyo qayb qorshaynta oo mne ama monitoring and evaluation ah marka haddii inteynan usoo noqonno componentkeenna inagoo hirgelinayna livelihoodka ku saabsan ayaa maanta waxaan halkan ku qaadanaynaa siiba saddexda gobol ee bariga ee sool iyo sanaag iyo togdheerba aynu halkan ku joogno oo mid walba ay ka socdeen xubno iyo oo afar afar ah isuduwaasha ay ku jiraan sidaan jecelahay waxaa kaloo jira xubno lagu xoojiyo kolleyba iyaguna xarunta ah iyo shaqaalihii dhowr ka mid ah mashruuca barwaaqo iyo waxaan idinku dardaarayaa in la weeleeyo aqoonta iyada ah wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga maamulka somalilan ayaa tababaro noocan oo kale ah horey ugu qabatay shaqaalaha wasaaradda si aqoontooda kor loogu qaado wax soo saarka calafka xoolaha